لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آه، وحان إذن كسلام يا سلامة إسلام بسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي وحان إذن ويدين يا روب يا النبض إنه إلهي نفسيه عفي عافمات إنه إلهي نفسيه nabadgelyo iyo naxariis baan ilaahay weydiisanaynaa waxaan idin soo jeedinayaa waxa idin haysta ama idinku dhacay xag ilaahay bay ka ahaatay waxaa loo baahan yahay samir inaad u yeelataan kii curyaana iyo kii indhala iyo kii lugala intaba waxa weeye waa wax ilaahay u qaderay waxa ilaahay qadarayna waxa weye ilaahay wuxuu qadarayna shar iyo khayrba in raallin lag lagu noqdo ayaa loo baahan yahay dadka kama dembi badnidin kamana dhib badnidin waa wax ilaa xukun ilaahay ku dhacay waxaa shorta tan kale maamul ahaan sidaa uu sheegay maayirku intii burburkii dhacay wax tixgelin ah iyo wax hadalhayna iyo waxa wax soo qaada dadka naafada ah ee gobolka ku nool ma jirin runtii dadku way isdhaandhaamaan oo hadda raggiinan dee curyaamada u badan ee shaqaynaya aba ragga ugu roonbaxtiya kuwaa indhala oo meel fadhiya kuwaa lugala oo soo kici kari waayey waxa weeyaan waxaa dhowr boqol oo qof wax ka badan maalin dhawooda qolaha ayadii tidhi soo qora dhowr boqol wax ka badan baanu ururina waana gudbinay runtii marka waxa weeyaan dadka noocaasihi wax daryeel ah oo haba yaraate ee laisu maxaan ku idhahdaay loo sameeyey ma jiraan ilaahayna wuxuu yidhi isu naxa buu ilaahay yidhi aan idin naxariistay waxa weeyaan waxaa magaalada buuxa dad ganacsanaya lagu qaba indha qaba ilaahay mahadii jooga waxaa ku hoos nool dad masaakiin ah oo waalan oo indhala oo goblana oo naafana ah oo aan hoy lahayn oo hanti lahayn oo xoog lahayn xataa sakada ma maqal sakadii inta la ururiyey baa dadkii masaakiintaa la siiyey ma maqal xataa waxaan qabaa haddii intay isu tagaan oo maanta masaajidka marka wax qadan kale laleeyahayba microfon baa la qaataaye inta maanta la iclaamiyo layahay sakada sanadkaa ha la ururiyo oo dadka naafada ah loo ururiyo waxaan qabaa inay ka badan lahaayeen kuwaa gidaaradaa seexdo oo roobka iyo kanaacada aynu aragnay inagoo guryaha ku jirno oo mara kanaaco xidhana aynu isku gardi weynay kuwaan hoy lahayn oo gidaaradaas seexda cid u maqan oo aan inaga ahaynina ma jirto haddii ayna inagu dhexdeena iska dhaqaalayna cid wax inoo taraysa ama wax dibad laynooga keena ama meel laynooga soo ururiya waxba inoo qaban mayso runtii waxaan leeyahay bulshada gobolka u dhalatay marka hore ha ka bilowdo tabarucaadka iyo udhaqdhaqaaqa ummadda hahabil ha bilaabeen iyagu markay iyagu bilaabaan intii kalena waa ku dayanaysaa hadda qolkaa yar ad arkaysa afartan afartan mitira ee ay kireeyeen waxaan ka warayaa in saddex bilood hadda kiradii lagu leeyahay dulba wixii kale ee ka badan ee ay isu keenaana de waxba isuma keeni karaan waayo ninka curyaanka hadduu wax soo qabo intuu soo socdaa wax iyo maalinta gelinkeeda dhacaysa waxaynu la-nahay oo keliya xitaa waxa ugu liitaa biraha yarada lagu boodo ee gobol walba saa isaga buuxa hay-adaa isaga buuxa iyagu ma hayaan nin walba ulxun oo qalloocdo oo markuu ayaana ku boodo dhexda ka qaloocata buu buu u hataa gawaadhida kuwaa gawaadhi la-aan guryaha ufadhiya waxaa laga yaabaa gobol kasta hay-aduhu inay iska buuxaan istoodhadooda kuwaa ki kuwii ay haysteen taayiraala ay yihiin oo ayna wa u riixana aynan haysanin waxay ku riixaanna aanan haysanin qodobkayga koowaad waxaan leeyahay bulshada gobolka ama dibad ha jirto ama guda ha jirta ha bilaabeen tabarucaadka iyo waxqabadka dadka masaakiinta qof waliba wuxuu ehel la yahay toban qof wax ku dhow oo yaa laga yaaba qof walba inuu gidaaradiisa iyo guryihiisa iyo deriskiisa yahay oo naafa ah hala ha bilaabeen qaylada loo qayliyo hay-ad wakti badan bay qaadanaysaa gooray soo noqon doonta war looma hayo dawladda tamarteedu way iska liidataayo waxa loo loo qayliyo ama wakti ay soo noqon doonto war looma hayo laakiin kuwa jeedkeena ku jira ha laga bilaabo jahliyadda dibadda oo sida maayirku u sheegay axmed maxamuud ninka ragga ugu dhalinyarada ugu firfircoon oo kamid yihiin waa in loo gudbiyo marka la yidhahdo reer hebel baa wax loo doonaya intaas ma dhayd baa toban kun oo dollar lasoo shubaa haddii la yidhahdo saddex boqol oo qof oo naafo ah oo reer buuhoodla ah oo degaan ah oo gobolkii ah oo hoy aan haysanin oo hu aan haysanin oo cunto aan haysan baa baahan qofku waxa weeya meel uu ka bix ku bixiyo oo uga ajar badani ma jirto waxaan qabaa inta adduunyada xooga qofkan xooga le iyo kan fadhiya ilaahay bay isku eegaye waa si gabadhoota curyaankaba kuwa carare looma waa laisku eegaya calaa kulli xaal waa imtixaan waa laisku eegaya kuwa markii hore curyaamay waxa ku jira kuwii seven sevenkii curyaamay waxaa ku jira kuwa miirooyin la kaceen oo indhaha lagu hayo lagu hadala waxaa ku jira kuwa xanuuno yaryar oo simbeli oo la daweyn karayo faalig ugu dhacay waxaa ku jira kuwa indhabeelay oo dhaktar la-aan xitaa indhahooda xitaa ratale yihiin ba baa ku jira waxaa ku jira kuwa tatabay oo shilal ku tatabay oo waxqabad yar u baahan oo haddii dhaktar la geeyo wax badan laga hagaajin lahaa waxaan idin leeyahay aynu inagu bilowno deegaanka aynu ka bilowno debedda aynu ka bilowno sahliyadeenna debedda aan ka bilowno markaynu inagu bilowno ee la arko tallaabada aynu qaadnay cid waliba waxbay noo qabanaysaa hay-adaha qayladhaantii waa gaadhsiinay qoraalkii waa geynay liiskiinii waa geynay bishii hore markaanu geynay bishii labaad ninkii hay-adda xukumay dibad buu ku maqnaa waxa laga yaaba tadambe inaanu imanin broceska ay marayaan waxa weya waxa laga yaaba saddex bilood iyo afar bilood inay qaadato lix bilood inay qaadato dhicisku baa la inta midida loo soo siduu baktiyaaye dawladda marka loo gudbiyo aanu u gudbino qayladhaanta waxa laga yaabaa inay inta wax laisu waxaynayo inta la waxaynayo dee maba gaadho marka waxa weeyaan taas waa wakti dheer ilaahayna waxaynu ka sugaynaa in si dhaksida u badan ilaahay inoogu fududeeyo hadalkii waan beriyey idinkana waxaana amar ilaahay weeyaan imtixaanaad gasheen oo laydinka goynayana ma aha waa qadar ilaahay ilaahay idin qadiray dhib iyo wanaag iyo nimco iyo waxaan ku idhahdaaye mid walba in lagu sabra ilaahay baa inoo jideeyey ha dhibsanina haddii lay dadaalka iyo waxa laydinku jiro in hadday daaxaan waxaanu idinka ballan qaadayna anagoo ku hadlayna afkii dawladda iyo kii maamulkaba ku hadlayna iyo deegaankaba in wixii tamartayada iyo waxaanu meel idinka keeni karnaba inaanan mar aamusin waxaanu idinka codsanaynaa intiina dawladeena dhegaysanaysa iyo inta gudaheeda joogtaba inaad tallaabada ugu horeysa ee ugu dhaqsaha badan le ee aanu ku dayan lahayn ee ku dhiiran lahayn inaad qaadaan baanu idinka rajaynaynaa sakada ugu horeysa ee deegaanka inaad uruurisaan sadaqada inaad uruurisaan waxa weeyaan hay-aduhu waxay aada u tixgeliyaan dad baa soo barakacay oo dad xoog le oo shaqaysanayo oo la i d b s waxay kasoo barakaceen koonfur baa xooga la saaraa kuwa gidaaradaasi facida eegta iyo hay-ad ururisaa midna ma jirto qof shaqaysanayo oo caafimaadkiisi ulana soo guuray oo gurigiisa kasoo barakacay laakin dee dhibal isaga laftiisii oo laga yaabo in odaygii meel isaga xamaalsada ama soo tuugsada ama soo waxeeyo oo abartii meel qashin iyo wax qaadayso oo baa loo aqoonsan yahay dad qaxootiya oo dhiban kan curyaanka gidaarka fadhiyay aan kaba kacayni meel uu dhaqaaqaba isagoo haynin looma aqoonsano qof dhiban waxaan idin leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku celcelinayaa dadka gobolka ha la qaato mitrifoonada masaajidada ha laga hadlo idaacadaha odayaasha iyo waxgaradka ha ka hadleen qofkii hoyla hala hoy ha loo raadiyo kii maxaan ku idhaahdaaye baahan ee ugu siday ugusii kala daran yihin ha loo tixgeliyo dhammaan tixgelinta hala siiyo anaguna kii meeshii bire laga keeni karo iyo meeshii gawaadi laga keeni karo iyo meeshii caawimo kale laga keeni karo hadday hay-ad noqoto iyo hadday dawlad noqotoba waxa weeyaan qayladayada damin mayno waxaanuna ilaahay la hortegaynaa wixii xag xaggna loogu soo kiindiibo inaanu sida ilaahay la hortegayna inaanu sideeda idinku soo gaadhsiino haddii ilaahay mayaanu ilaahay la hortegayna oo ilaahay nagu maqlaya oo anaan meelna idinka leexinayn dad badan baa aaminsan dadkan inta lasoo ururiyaa wax lagu cunaa anagu kaa halkaa fadhiya wixiis haddaanu cuno ilaahay waxbuyuuna siin indhaha le fadhiyay curyaanka ah waxa weya saasa inoo ballana ilahay baynu tala saaranayna waxba waayi mayno waa ka baxay asalaamu calaykum waraxmatullahi